isagoo la hadlayay saraakiil ka tirsan ciidamada biliiska madaxweynaha dowladda federaalk ayaa wuxuu tilmaamay dhaqan xumada iyo dhibaatooyinka joogtada ah ay askartiisa ku hayaan bulshada magaalada muqdisho wuxuu xusay in askartiisa adreyska iyo magaca ay wataan ay ku dhibaateeyaan bulshada isagoona sidoo kale tilmaamay dhaca iyo dilalka bareerka ah ay askartiisa u geysanayaan dadka rayidka ah xasan ayaa intii uu hadlayay waxa uuna soo hadal qaadin waxqabad xumada ah askartiisa waxaana arrintaas ay tilmaamaysaa sida dadka qaar ay rumaysan yihiin in madaxweynaha dowladda federaalka qudhiisa uu raalli ka yahay dhibaatooyinka ay geysanayaan askartiisa maadaama uusanba soo hadal qaadin waxqabad la xusi karo oo ay askartiisa u qabatay bulshada marka laga yimaado in si maalinla ah ay dhibaatooyin ugu geystaan bulshada laakiin haddii uu raran yahay ou qalab ku raran yahay oo muwaadinka uu difaacaya oo maxaanku radaa jaaga dharbaaxaya oo kii meel ku laabnayo wuxuu haysta u ka qaadanayo oo kii kaleo muwaadinka xagga lagu dhibaya hadduu u jeedo iska sii jeesanayo taleefonkiisa iska haysto ama uu tigta ku mashquulsan yahay qalabka uu xambaarsan yahay macna kuma fadhiyo waxna ma taro waxna ma ah waxaana warkan ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka oo quusa ku reebay dhibanayaasha weli la nool dhibaatooyinkii ay u geysteen askarta dowladda federaalka kuwaas oo ay rajadood u ahayd in mar uun ay heli doonaan cadaaladda ay raadinayaan